ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac guddoomiyaha hay-adda soodma maxamuud macalin cabdune iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda turkiga ayaa ka qeybgalay munaasabad lagu qubtay muqdisho oo ay dowladda soomaaliya kula wareegeysay markab sidii shixnad gargaar ah gargaarkan oo ka yimid dowladda turkiga ayaa ka koobnaa qeybaha kala duwan ee raashiinka iyo teedhooyin saalax axmed jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa gargaarkan ugu mahad celiyey dowladda turkiga waxaan rabaa dadka soomaaliyeed horta inaan ugu bushaareeyo haddii berigii hore marka ay naftu baxdo oo xooluhuna ay baxaan inta ilaacadaha laga daawado ay dadku inoo soo gurman jireen sidii madaxweyne ordogan isagoo dalkiisa jooga oo cilaaqaad badan aan la lahayn dalkan soomaaliya uu tiifiyada uga arkay duruufta ay soomaali gashay laba kun iyo koob iyo tobankii oo ay inoogu soo gurmadeen haddii xaaladdu ay saa ahaan jirtay hadda ma aha hadda bilo ka hor maalmo ka hor isbuucyo ka hor lix bilood ka hor ayaa qorsho dawladdu ay ka sii dejinaysa markabkan aad aragtaan ee baaxaddaa leh ee saddex kun iyo dhowr boqol oo tan oo cunno iyo mataqaanaa gurmad ay saaran yihiin waa mid ka mid ah maraakiib fara badan oo arrintaas nala xallin doona oo ka imanaya dalalka aynu saaxiibbada nahay sida dalka turkiga oo hormoodu ah haddii berigii hore muwaadiniinta soomaaliyeed intay soo luudaan oo nafta la soo cararaan ay xamar ku soo ururi jireen hadda hay-adda sodma waxay bakhaarro iyo xafiisyo iyo howlwadeenna ku leedahay dhammaan geyiga soomaaliyeed haddii qayladhaanta la maqli jiray arrintu hadda waa ka hortag ka hortag ayay taagan tahay iyo la tacaalid inta aan mataqaanaa gurmadka la filin intaasi waa arrinta aynu meeshan isugu nimin waxaan rabaa inaan si buuxda ugu mahad celiyo walaalaheenna turkiga oo halkan uu ka joogo masiilkii u sarreeyey ee safiirka ahaa iyo howlwadeenno kale maxamuud macalin cabdulle guddoomiyaha hay-adda sodma ayaa sheegay in gargaarka la gaarsiiyi doono dadkii mudnaa
dabcan annaga ka sodma ahaan waxaa hawshaa naga qusaysaahi inaan dadkii loogu talagala gaarsiino annagoo mar kale kaashanayno dowladda turkiga walaalahayna ah aad iyo aadaan runtii ugu mahad celinaa ummadda soomaaliyeed runtii xaaladda ay ku jirtaahi waa xaalad runtii aad iyo aad u cariiri ah laakiin waxaan rajaynaynaa fuyujarkeenna ma xumo ilaahay idankiisa waxaan haysanaa walaalana garab taagan dowladda turkiga ayaa horay sidan oo kale shixnada gargaar ah oo kala duwan ugu wareejisay dowladda soomaaliya